haddaan eegno dhinaca magaalada jigjigana iyada oo sidaasi oo kale ayaa dadweynuhu isugu soo baxeen barxad weyn si ay ugu tukadaan salaada ciidda warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed maxamed cabdiraxmaan gaata
takbiirtaasaad maqlaysaan waxay hordhac u ahayd munaasabadda maalinta ciidda ee ciidulfidriga ee sannadka kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriyada waxayna kumanaan kun oo ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caasimadda magaalada jigjiga isugu soo baxeen munaasabadda ciidda garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga si ay ugu tukadaan salaada ciidda iyadoo wejiyada bulshada ay ka muuqatay shucuur farxadeed sidoo kalena isugu hambaliyeynayeen ciid mubaarag haddaba tukashada salaada ciidda ka hor waxaa halkaasi bulshada kula hadlay madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ugu horrayntii hambalyada ciidda u diray bulshada muslimiinta deegaanka dalka iyo kuwa caalamka isagoo dhanka kale sheegay madaxweynuhu in bulshada muslimiinta ay noqdaan kuwo iscaawiya isuna naxariista maadaama maalintan ay tahay maalin farxadeed dadka wax la siinayo ee masaakiintii iyaga bisha rabadaan keliya ma baahna markaa sadaqala bixitaanka sadaqadu siyaalo fara badan baa loo samayn karaa majaalihii way joogaan wadaadiintii iyo way joogaan kuwii kale ee muxuu ahaa odayaashiiba inaan iska xil saarno ummad ahaan ummad isgargaarta oo iscaawisa inaan ahaano oo bisha rabadaan keliya aan ku googin sadaqada sadaqadu marog way furan tahay intaasi kadib waxay idaacadda v o a mikrofoonka la dhex martay qaar ka mida bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadani ciidda waxayna cabirayaan dareenkooda farxadeed ee maalintani magacay waa muxiidiin sheekh muuse waxaan joogaa magaalada jigjiga waxaan leh dareenkayga farxadda aad buu u sarreeyaa bismillahi raxmaan raxiim magacay waxa la dhaha cabdiraxmaan yuusuf biixi waxaan ku noolahay magaalada jigjiga alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahay deeqdii de waxaasoo muslimiin ay isku yimid kuley shucuurtu aad bay u kacsan tahay waayo muslimiintu laba ciidood bay leeyihiin ciidu waa ciidu adxaa ciidna waa ciidu lfitri mustafa xuseen daahir ayoo jooga jigjiga maanta waxaad joogtaa garoonka lagu tukaday munaasabadda ciidda bal ka waran dareenkaaga farxadda dareenkayga aad looma soo koobi karo aad buu u wenyahay dareenkaygu haye see usoo diyaargarowd ciidda si fiican haye waalidka dhar baa ku gaday soma haa dhar baa lay gadoo waan faraxsanay maanta aad iyo aad maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a jigjiga